bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan idiin akhrinayaa warmurtiyeedka wadajirka ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowladda eritrea mudane asayaas afawarqi waxay kulamo wada tashiya oo laba maalmood socday saddexiy tobankii iyo afariy tobankii bishan disembar ee laba kun iyo siddeediyo toban ku yeesheen magaalada muqdisho soomaaliya labada madaxweyne waxay wada hadalladooda ku yeesheen villa soomaaliya waxayna ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyada oo si dhow la ysaga kaashanaya dhammaan dhinacyada danta u ah labada dal sida ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab madaxweynayaashu waxay ka dhawaajiyeen sida ay uga go'an tahay in la dardargeliyo iskaashiga geeska afrika iyada oo xoogga la saarayo iskaashiga heer gobol ee dhinacyada horumarka horusocodka iyo barwaaqada madaxweyne asayaas waxa uu bogaadinayaa soona dhoweynayaa dadaallada dowladda federaalk soomaaliya ee lagu dhisayo laguna tayaynayo hay-ado amni oo ay soomaalidu leedahay kuwaas oo awood u leh in ay dammaanad qaadaan nabadda iyo amniga dadka soomaaliyeed ay astaahilaan iyaga oo si buuxda u garowsan baahida loo qabo in la helo hannaan lagula tacaalo halista casriga ee argagixisada iyo saboolnimada labada madaxweyne waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuuridda iskaashi xooggan oo dan u ah labada waddan iyo guud ahaan gobolka geeska afrika labada madaxweyne waxay isla qireen inay jiraan caqabado badan oo ay tahay inay si wada jir ah xal ugu raadiyaan sidoo kale waxay ku heshiiyeen in ay mideeyaan taageeradooda iyo dadaalkooda wadajirka ah si loo xalliyo caqabadaha ay labada waddan si gaar ah iyo si guud ahaanba u wajahayaan madaxdu waxay isla garteen in iskaashi heer gobol oo waxtar leh uu muhiim u yahay ka gudubka dhibaatooyinka nabadla'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka ee uu gobolku wajahayo labada madaxweyne waxay garowsan yihiin in nabadda iyo xasilloonnida soomaaliya ay dan ugu jirto shacabka soomaaliyeed iyo gobolka guud ahaan isku day kasta oo lagu carqaladaynaya dardarta ka socota gobolka waxay shakila'aan curyaaminaysaa horumarka soomaaliya ee ka samaynayso dhinacyada nabadda iyo dib heshiisiinta madaxdu waxay ka midaysan yihiin ka hortagga faafinta xog kasta oo halis ah raad aan lahayn siyaasadina dabada ka riixayso waxayna dhammaan ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan nabadda iyo xasilloonnida soomaaliya waa mahadsantihin